waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali telekoobka sidiisaba ee dowladda australia waxay ku ogaataa tirada dadka wadankan degan iyo siday u kala baxaan caruur habeen rag iyo shaqaalaha dadka shaqeeya dadkan shaqeen dadka waayeelka ah dadkan waayeelka ahayn adiga waa noocyo badan lagu ogaadaa telekoobka marka waxaana laga helaa marka baahida ay dadka markaas qabaan si ay dowladda u ogaato baahida jirta oo cid kastoo telekoobka ka qayb gashay baahiday u baahan tahay markaas waxaa lagu dabaqaa siyaasadda wadanka bolisiga la dejinaya marka miisaanidna waa loo qoondeeya oo arrimahaas marka lagu qabto marka telekoobka waa muhiim arrin muhiima dowladda yani waa gartay dabcan shantii sanaba mar baa la qabtaa kii u dambeeyey waxaa la qabta labadii kun iyo kow iyo tobankii shan sana kasoo wareegatay muxuu uga duwan yahay kana kuwii hore wax haddi khaas oo ugu duwan yahay ma jiro waxawaaye laakiin waxaa dhici karta waxyaalo badan inay soo kordheen dad badan inay wadanka kusoo biireen ay wadanka soo degay ay muujinayso etnic community badan difference in laga helaa laga yaabo telekoobka cusub waxaa laga yaaba dad badanoo waayeel australia inay kusoo kordheen in laga helo telekoobka marka shanta sana wax loo qabanaya waxa baahida markaa jirta sida loo ogaado ay dowladda markaa ay u hirgeliso barnaamijka shanta kala soo socoto waa gartay soomaalida australia degan hadda markaad fiirisid dowladda waxaa u qiyaasan sagaal kun iyo shan boqol tiradaas dabcan waxaa laga helay tirakoobka u dambeeyo labadii kun iyo kow iyo tobankii imsa lagu qiyaas karaabay kula taha soomaalida hadda degan australia sida anaga markasta u sheegno dowladda tirada aan anaga qiyaasno soomaali ahaan waxaan u sheegnaa mar waliba ilaa shan iyo labaatan kun wax ku dhow in australia degan tahay shan iyo labaatan ilaa soddonaan marmar gaarsiinaa tirada intaas leeg markaan ku darno yacni dadkeyna ka yimid new zealand inkastoo ay marka new zealand naqanayeen kadibna ay soomaali naqanayaan marka intaasaan ku doodnaa laakiin xaqiiqada waa xasan xas hadda sheegaysa sagaal kun waa tiro aad u yarontii ee soomaalida australia joogta aan aan matileen waa gartay marka madaxda ama dowladda hay-adaha dowladda markaad la xariiraysaan haddaad tihiin madaxda jaaliyadda oo aad tiraahdaan soomaali badan baa baahidan qabta ama adeegyada noocaana u baahannahay tirakoobkanoo kale muhiimad intee buu leeyahay markaas in dadku ay ka qayb galaan oo nambarka iyo tirada ay yihiin ay dhiibtaan telekoobka waa muhiim markaan annaga hadda dowladda aan baahi u sheegano arrimaha qaarkood tusaale waxaan kaaga soo qaadan karaa waxaan xasuustaa in dowladdan stateka mar aan wax weydiinaynay arrimaha ragga tagsida tagaasileeda ah waxaan ku doonnay in soomaali tirada tagsi dadka wada ay ku dhow yihiin ilaa iyo kun markaan dooddaa sameynay aan hay-addii qaabilsaneed nala horgeeyey wasiirka nala horgeeyey hay-addii waxay noo soo saartay tiradaa tiro yacni aan macquul bay ahaynba aada u yar inay soomaali inta tagsi wadda ay register garaysan tahay dhinaca dowladda marka taa waxay ku tusinaysaa yani arinyantii oo kuniyad jabinaysa waaye tirada runta tagsi wadan waan garan karnaa inay badan yihiin laakiin sababta kaliftay inay yacni magacoodii magacyamagacid sheegaysa balan laakiin magaca community ahaan inay meesha ka muuqan waayeen inta dhibaato jirta waay waxaa waaye lama buuxiys meel kastoo foomka la buuxinayo markaad daata meel gelinaysid cidna communityga tahay iyo cid ha baqin sheego marka taa waxay beritaad ku doodaysaas yani markaad doodaysad rabto inaad wax lagu qabto waa meelahay fiiriyaan dowladda khaasatan adeegyada dabcan dadka soomaalida ah oo kale lays yiraahdo matalan waa u baahan yihiin oo lagu cabiro tirada iyo weliba meelaha ay degan yihiin iyo goobaha ay ku kala sugan yihin waxaa ka mid a turjubaanadoo kale arrimaha caafimaadka oo kale waxyaalahaas marka xaafadda aad degan tahay iyo dadka ku nool iyo da-dooda iyo dhaqaalaha soo gala muhiimad intee bay leedahay in la ogaado city consolada badanaa markay haayaan daata sax ah somaali community intaas markay degmadooda degan tahay yani dhaqaalo fiicanay weydiisan karaan oo adeegyo fiican ugu qaban karaan dadka degmadooda degan hadda degmada aan banyuul oo kale aniga aan deganahay tirada banyuul u qoran iyo tirada degmada degan waxawaaye waxaa u dhexeeya farqi aad u xoog badan marka degmada dhibaatada haysato waxawaaye resourceska hadee stateka ama federaalka weydiisan laheyd ay ku doodi laheyd markay daato la weydiiyo ma hayso daatada marka haddeer degmada waa degmooyinka ugu horeeya kamid tahay haddeer sensus kusoo socda xooga saaraha in soomaalida aad loo register garayo oo degmada keliya oo kambeyn culus qaadoo raba inuu soomaalida aad ugu dheergeliya inay buuxiyaan sensuska si hadhow markay degmada u doodeyso dhaqaalo ama resources ay wax ugu qabtaan arrintaa loo loo hirgeliyo waa gartay shacbiyada qaarkood ama jaaliyadaha qaarkood soomaalidu ka mid tahay waxaa la sheegaa in gaar ahaan dadka ku soo koray dal ama madax dictator ay ka taliso ama nidaam sida dalalka eastern europe oo kale inaysan ogoleyn macluumaadkooda iyo wax iyaga ku saabsan inay dowladda la qaybsadaan marka ma laga yaabaa soomaalida qaarkood inay ka baqaan inay dhiibaan macluumaadka dowladda u dhiibaan oo baqdin yaan layna ogaan maaragta inay dhacdo
hay-adda tirakoobka markaan wada hadalnay inoo yimid aan sheekaysan waxay nugu dhaheen tirakoobka marka la sameeyo xitaa shaqaalaha meesha ka shaqeeya qaarkood ma oga iska daa dowlad iyo hay-ad kalena ogaatee wax la sheega keliya wax waa baahida markaa jirto oo kasoo qaad australia waxaa gaaray lixdan ilaa lixdan shan jir ah tiro gaaraysa labaiy toban kun intaas keliya dowladda ogaan karta wax kaloo ay ogaan karto dowladda ma jiro kasoo qaad australia waxaa dumarka ku nool waxawaaye waa saddex milyan saddex milyan keliya da-dooda gaaraysa shan iyo soddon ilaa afartan intaas keliya dowladda ogaan karta ma ogaan karta magac ma ogaan karto adress ma ogaan karto wax kale waxaa keliya ogaanaysa tirada marka yani nambarka la rabo in siyaasad ahaan lagu ogaado maxaa loo qaban karaa dadka noocaas ah oo ku jiro barakatka noocaas ah ma aha magacaaga iyo da'daada iyo meeshaa ka timid iyo dhalashadaada iyo diintaada cid daneynaysa mal diintaha waa muhiim islaamka markaan leenahay two million islaam ku nool wadanka dowladda waxay ugu talagelaysaa resources gaar ah waa muhiim in la sheega diimanka iyo xitaa wadanka soomaaliya inaa ka timid ednig ahaan waa waa fiican laakiin wax kale oo ogaan karaan wala adress iyo qofka personalitigiisa ma jiro waa gartay matalan haddii aad guri degan tahay oo guriga dowladdu leedahay lacag yar aad bixisid laakiin laba qof saddex qof oo kale ay qolal degan yihiin ma laga yaabaa in hadda dowladda guri kaa kiraysay oo kale in macluumaadkaas aad heshid may shaqo kumalaan lama siinaan lama hay-adda tirakoobka cidna wax ma siin karto cid kastoo soo weydiisato ma siiso midda kale habeenka tirakoobka dhacaayo gurigaaga waxaa marti ku noqon karta ilaa ay toban qof oo tahay haday doonto sharciga tirakoobkana wuxuu qabaa qof kastoo habeenka guriga uu joogo inuu tirakoobka iska geliyo muhiimada tirakoobka in la helaa muhiim ah maaha adresska intaas australia ku nool caawa in la helo waa muhiimad maaha gurigaas ku nool iyo waxaas marka taas qanuunku dhigayaa habeenka meesha aad joogtid iska diiwaan geli tirakoob ahaan saan u ogaano yani movement habeenka haddaa ka dhaqaaqdeed haddana guri kale aad tagta aad isdiiwaan gelisid waxaad naqanaysaa laba qofood marka saasaa loo yidhaahdaa habeenka gurigaa joogto iska diiwaan geli marka tirakoobka hay-ad shaqo ku leh ma jirto walaa housing walaa centerlink walaa waxa iska qusayaan ma jiro waa tirakoob loogu talagalay in lagu ogaado baahida jirto wadankan shanta sano soo socota ee dowladdan u qoondeyso bajetka loogu talageli lahaa dadka kala nooca ah wixii loo qaban lahaa waa gartay tan kale oo muhiimka waxa weye dabcan waxaa ku jirta su-aal ah afkeebaad guriga uga hadashaa oo kale soomaali badan waxaa laga yaabaa ama caruurtoodu halkan ku dhalatay hooyada iyo aabbaha iyo caruurta inay af ingiriis ku wada hadlaan marka muhiimada intee bay la eg tahay in si kastoo af ingiriis ay uga hadlaan haddana inay ku qoraan af soomaali maadaama dad soomaali asalkooda uu yahay oo waalidku ay ku hadlaan
ilmaha inta ku dhashay muhiimaha inay inay inay soomaali sheegtaan ay ay yidhahdaan idin ahaan waa soomaali aan ahay iyo iyo luqadda soomaaligan ku hadlaa laakiin hadduu ku hadlo de waa luqad dheeraad ah oo isaga u bartay marka waxay soo gelaysaa tirada australiyaanka ay ku faanaan oo ah intaasoo tiro ah luqadaha kala duwan ku hadasho waa waxa loo baahan yahay taa taa ma qarinaya laakiin qofka markaas waxay ku xiran tahay luqadda hadduu yaqaano si fiican u yaqaano inuu sheegto waa gartay guud ahaan waxaa la tilmaamaa tirakoobka oo kale in jaaliyadaha cusub oo wadanka soo galootiga oo kale soomaalidu ay ka mid tahay in la muujiyo wadankan inay ku nool yihiin dad adduunka oo dhan ka kala yimid oo markaas baahiyadoodu kala duwan tahay soomaalida ka qaybgalkooda tirakoobkan oo kale muxuu u yaraabay kula tahay sanadihii lasoo dhaafay sideese wax looga bedeli karaa waxaan filaya xasan waxaa jirta wacyigelin aanaa jirtaa dhici karta maanta hadda talaabada adiga qaadi waa talaabo muhiim ah caawad halkan s b s ta kasoo jeedin doontid yani aad sidaan ii sheegtan ilaa ay tirakoobka laga gaara aad wadi doontid arrimahan yani aad communitiga ku dhiirigelinaysid yani inay ka qayb galaan waxaa dhici karta wacyi la-aan inay jirtay waagii hore laakiin haddeer soomaalida xoogaa ay soo soo ilbaxeen oo waxyaalo badan barteen ay service badan u baahan yihiin iyaga xitaa hade waxyaalo badan ay ka shaqeeyaan xitaa ay u baahan yihiin hadda hay-adaheena kuwa daycareka hayo kale way u baahan yihiin tirakoobka saxaad marka ay helaan yani soomaalida ku nool iyo caruurtii waxoo dhan marka wax loo baahan yahay xitaa ay ku doodi karaan anaga intaasoo caruuran service u sameynaa tirkoob ahaan markay haystaan marka waa waa muhiim yani waxaan filaynaa in sanadkan aan kambeen culus qaadi doono aan dad ku dhiirigelin doono inay tirkoob ku buuxiyaan marka madaxda communitiga adiga aad ka mid tahay ma jiraa barnaamijyo aad ugu tala gashay inaad ku wacyigelisaan xaafadaha ama aad degantiin ama soomaalidu ku badan tahay barnaamijyo in lagu qabto khaasatan xaafadda degmada banyuul runtii kambeen xoog lahaa ka socda degmooyinka kalena waxaan ku dhiirigelina soomaalida ku nool in kambeen noocaas oo kale laga qaado waan waan wargelinaya insha allah marka waxaan rajeynayaa in tirakoobka si fiican sanadkan loo buuxiyo aan kambeen culus qaadno kan wuxuu uga duwan yahay baa la yiri kii hore waraaquu wada ahaan jiray marka ma laga yaabaa soomaalida weliba soomaalida da-daah oo kale inay ku dhibaato ku noqoto inay online ku buuxiyaan ama internetka ka buuxiyaan waa sax dhib haddeer tusaale ahna anaga xaafaddeen waxaan sameynaynaa meel ay dadka yimaadaan aan habeenkaa ku saacidno ama isbuuca laga rabo inay buuxiyaan aan ku saacidno baadiyaa meesha lasoo dhigaya marka qofka waxa uu imaan doona bakshad ay ku qoran tahay informationka iyo bin number oo la siin doono markuu onlineka gelay hadduusan numberkaa gelin khadka u furmi maayo marka hadduu intaas la yimaado den waa saacideynaa wixii la raba in la buuxbuuxiyo marka waa run electronic ahaan dadka waa yeelkugu dhibaya laakiin waxaan filaynaa inaan ka saacidi doono insha allah hadduu ilahay karaal noqdo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs com au xariijin soomaali